الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين أما بعد وعن سوقرنا لكم مؤلف في باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمله ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطء وطء ثان فارقت وعدة الفرقة من هذا انقضت وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء وهو كما قال الربيع آخر قوليه والترجيح فيه أجدر وهو على القولين مستحب وأعلم الزوجة فهو ندب باب الإله حلفه ألا يطأ في ألا يطأ في العمر عمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم باب الظهار قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجترب الوطى كالحائض حتى كفر بالعتق ينوي الفرض عما ظاهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يضر بالعمل إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل وعاجز ستين مدا ملك ستين مسكينا كفطرة حكى inaa iyo haddaynu baabullicaan wax ka gaarno ayuu cashirkeennu ku saabsanaan doonaa welina waxaynu dhexda kaga jirnaa abwaabulfurqa kala tagii reerka iyo axkaamtii ka dhalanaysay ka ratimaysay ayaynu dhexda kaga jirnaa mualifku wuxuu yidhahdaa baabulrajcati soo ceshigii iyo dibi isugu noqoshadii ayuu baabkan ku saabsan yahay waxaa dhici karta marka la kala tegayo inay xaalad taagan iyo xanaaq dalqadda iyo furitaanka sabab u noqoto markii dalqadii ay dhacdo caradi iyo xanaaqiina dadkii ka bao in dib laysugu soo noqdo in loo baahdaa dhici karta dadkiina aynay kala maarmi karin walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala baabka rajcada fii suurati alaaq markuu markuu sheegayo waa ka yidhi laa tadri lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra aduu ma ogid waxaa laga yaabaa hadda xanaaq iyo dagaal iyo isnacayb baa isu sheeganaysaane waxa la dib ka keeni doono iyo isbedelka iman doona adigu war uma haysid haddaba rajcadu furqo iyo kala tag kasta ay rajco ma laha qayb lehna waa jiraan qayb aan lahaynna waa jiraan haddaba wuxuu yidhi tahbutu rajcadii way sugnaataa issoo ceshigii fii ciddati tatliiqin ciddo furitaan bilaa tacawudin ciwad iyo bedel maalna aan la qaadan id cadadun haddii tirih tiradii dalqadaha iyo dalaaqu lam yakmula uusan dhammaystirmin wuxuu yidhi sideedaba haddii ay rajco timaaddo wixii baabu alaaq iyo alaaq lagu riday bay ku timaadaa laakiin wixii fasku lqaadi iyo sideeda ku yimaadaay rajco ma yeesho sababtoo fasku lqaadi iyo faragelintiisu markay timaaddo furqadaa iyo kala saaritaanku waa lidafci darari can isawjati haweentii dhib iyo culays haysta in xal loo helo haddii la baneeyo la ogolaado inuu haddana soo ceshado de mushkiladii lama xalinin ee halkeli bay taagnaanaysaa marka wuxuu yihi ciddadu waa ciddatu talaaqe ciddatu faskhin haween ku jirtaay ma yeelato rajco ma laha midda labaadi gabadhu waa inay ciddo ku jirto haddii la furay oo aanay ciddo lahayn oo reer isguursaday oo isreeraysanin oo la yidhi famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha gabadhu ciddaba ma laho markaa la furayba way guursan kartaa haddaba haddayna gabadhu ciddaba lahayn haweentii la furay wax rajco la yidhaahdaa ma jirto waxaa haddaba talaasum ka dhaxeeya oo shardiga rajcada soo ceshiga ah inay ciddad ku jirto kow ciddadaasi ciddatu talaaqin waa inay tahay shardiga saddexaadi dalqadda ay ciddada kaga jirtaay waa inaanay tii saddexaad noqon oo amay tii koobaad tahay ama tii labaad ay tahay shardigaa dambuu ku sheegay id cadadun lam yakmulaa hadday tirihii dalqaduhu aanay dhammaystirmin saddexdii hadday dhammaato dibbuu kaga sheegi doonaa shardiga kale waxaa weeye gabadhan dalqadaha lagu tuuro laakiin dalqadu dalqad la iibsaday waa inaynan ahaynoo baabulkhulci waa inaan ahayn wayamtanic talaaqu haadii muu daba socdaayo bilaa tacawudin furitaan ciwad iyo bedel dalqada laga iibsaday waa inayn ahayn haddiiba dalqadii maal lagaga iibsado oo baabulkhulci ahayd waxba ma soo ceshan karo oo tala gacan uguma jirto wa binqidaai binqidaa ciddatiha ciddadeedu inay dhammaatanina yujadadu waa la cusboonaysiinayaa haddii gabadhii uu qofku soo ceshan karay ee rajcada soo samayn karay ciddadeedii ay dhammaatana waa la soo ceshan karaa oo guur cusub iyo nikaax iyo mahar cusub baa la samaynayaa halkan mualifku masalada hore ee rajcada uu ka hadlay waa tii ibnu cumar nabigu ku lahaa saynu soo maray xaaskiisoo caado qabta markuu furay murhu falyuraajichaa amar ku siiyo ha soo ceshado qur-aankuna waa tilmaamayoo wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika in araaduu islaaxa raggaa u xaq badan go-aankeedana iska leh inuu soo ceshado laakiin shardi shardi tadayun abaa ku xiranoo shardu tacliiq oo sixo aan ahayno in araaduu islaaxa weeye hadduu wanaag doon yahay laakiin inuu dhibo walaa tudaaruuhunna litudayiquu calayhinna aayadda abaa lagu xaaraantinimeeyey inay arrintu dalqada koowaad iyo talabaad gaar ku tahayna daahirka qur-aankaa tilmaamayo ilaahay waa ka yidhi aalaaqu marataani aayaddaa waxay mufasiriinta jamaahiirtoodu leeyihiin aalaaqu rajciyu marataani marka koobaad iyo marka labaad bay rajciyo alaaqu noqon karaa ta saddexaad aayad kalaa lagu sheegayada daba gabadhii laba mid weeye inuu soo ceshado iyadoo ciddadii ku jirto mushkiladoodii ay xallisanto ciddada ama ha dheeraato muddo ha ka soo wareegto oo uurwa daba dheeraaday ha noqdo ama ha gaabato uuray dhalmo qarka u saarantahay ha noqoto mar haddii la heshiiyo oy xaajadu dhammaato oo ninkii uu soo ceshado shuruudda ku xiran waynoo iman doontaaye waa ciddadii iyadoo ku jirtuu soo ceshaday hadday ciddadii dhammaato oo kadib la isafgarto oo mushkiladii xal laga gaaro siday ugu muuqato rajactu ma laha oo ciddadii dhammaatay maxaa xal ah wa binqidaai ciddatiha ciddada gabadhii rajciyada ahayd go-itaanka ciddadeedu ay goday yujadadu ay nikaaxuhaa nikaaxeedaa la cusboonaysiinayaa hadday ciddadii dhammaato nikaax cusub baa la samaynayaa intii dalqada u laabnayd bayna isku qabayaan oo hal dalqada hadday ahayd nikaaxa cusub labay ku wada joogayaan hadday laba tagtay hal dalqaday ku wada joogayaan taasuu uga jeedaa qadyadan asal ahaan waxaa loo dariishaday haddiiba rajactudu ay bannaanayd oo inay dib reer u noqdaan ay bannaanayd fa qiyaasan calayhaa ciddo hadday dhammaatay in nikaax caqdi la isugu soo noqdana way bannaanaanaysaa imaamu maalik baa sanad saxiixa min can cumar radi allahu canhu wa ardaahu kaga warinaya in loo keenay nin haweentiisii hal dalqada ku furay ama laba oo faraha ka qaaday ilaa ciddadeedii ay dhammaysatay ka waran baa la yidhi wuxuu u sheegay inuu guursado oo nikaax cusub uu guursado wa takuuna cindahu calaa maa baqiya min min alaaqihaa dalqadihii hore inta ka laabnayd baadna isku qabaysaa buu yihi markaas waxay fuqaadu leeyihiin laa yucrafu lahu mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabadoo khilaaftayna ma hayno garan mayno ayib halkaa waxaa imanaysa adaba laba su-aalood baa markii masaa'ilka la maraya aada u soo noqnoqda su-aasha koowaadi waxaa weeye haddiiba gabadhii ciddadii ka dhammaatay oon caqdi iyo meher cusub samaynayno waxaan isku qabaynana dalqadihii noo dhinnaa yihiin ma sadaaq iyo meher cusub bay iga rabtaa waljawaabu nacam haa caqdiga cusub muwaafaqadiiyo qabuulka cusub maadaama weligii shardi yahay siiqadiina shardi tahay shaahidkiina shardi yahay sadaaquna intaasuu la socdaa oo mar labaad haddaad meheriso haddana meher cusub bay kaa rabtaa kii hore ama horay usii ama dayn lagugu leeyahay ha noqoto ama dayn lagugu leeyahay ha noqoto mas'alada labaad waxay waxay aada waxaa aada la isu weydiiyaa ninkii hadduu haweentii soo ceshado iyaduna raalli aanay ka ahayn ka waran daahirka qur-aanku wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna ninkaa xaqle soo ceshiga gabadhu hadday raalli tahayna wanaag haddii kalena rajcadiiyo soo ceshigu wuu asaxayaa nabigu markuu ibnu cumar ku lahaa murhu falyuraajichaana iyada idan hala weydiiya ma dhihin fii xukmi zawja weeye gurigeeday leedahay nafaqadeeday leedahay way isdhexlayaan rajactuduna waa furan tahay sidii markii horeba dalqadu ay gacantiisa ugu jirtay baanay saddexdii dhammaanin khayr allahi saakin dhiga dheh walam taxilla ma banaana rajcadiiyo soo ceshigu iyo nikaax cusubtoona id yatimu alcadadu cadadkiiyo tiradii talaaqu markay kaa dhammaatay dhammaystiranto markay saddexdii kaa dhammaato saddexdii dalqadoodba aada tuurto kadib nikaax baan cusboonaysiin oo ciddadii baa iga dhammaatay iyo ciddadii bay ku jirtaayoo rajactu baan dhihi midna ma banaana ilaahay baana daahirka qur-aanka ku tilmaamay oo yidhi fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra haweenta dalqadii ugu dambeysay hadduu ku furo uma banaana ilaa nin kale ay soo guursato sida mualifku faahfaahin doonaba haddaba haweenta hadday saddexdii kaa dhammaato adigana calaf wanaagsan allaha ku siiyo iyadana calaf khayr qaba allaha u qadaro ilma hadduu jirana bal sidii waalidkii iyo xanaaradii ilmihii iyo korintoodii aada u wadaagi kartaan ka wala hadla haddaad isku qabataan ood kuba heshiin weydaan oo laba iyaga toodii ku heshiin weyday ilmana inayna ku heshiinin waa badan tahay markaa kadib maxkamadda sharcigaa geeyo sidii laydinku kala xukumo ilmahan ugu kala baxa laakiin saddexdoo hadday dhammaato isdabadabays iyo isdaba wareeg iyo kolbadooc kasoo dhaadhac lama ogolo way dhammaatay maxay igu banaanaan kartaa walam taxilla ma banaana id yatimu alcadadu cadadkii alaaqee tiradii saddexda ahayd lilxuri iyo alaaqii labada ahaa lilcabdi hadday dhammaadaan ilaa ida alciddatu inay ciddada minhu isaga ay ka tirsanayso takmulu dhammaystiranta maahane horta rajactu ma laha nikaax cusubna ma laha laakiin ilaa tallaabooyinkan aada qaado soo noqod warkii ma leh laakiin tallaabooyinka soo socda hadday dhacaan aan isku soo noqon karaa kow ciddadii horta ay tirsanaysay ee dalqadda u dambaysee saddexaad ahayd ha dhammaysato ilaa ida alciddatu ciddadii minhu ninkanay ka cidda tirsanaysay takmulu inay dhammaystirata maahane kow oo wanakaxad haddana ay guursato siwaahu nin kale ay guursata laba waa nin kale inay guursato uma yadkhulu u galmoodo bihaa iyada ninkii kalena oo nin intay ismehersadeen haddana isfureen wax ma taro waa ninay isguursadeen guri iyo isreeraysteen wey wa bacda wadcinta galmada kadib wadci taani ninkaa labaad markii u tegay ee u reeraystay kadibna faaraqat waa inay faaruqdo kii dambana kala tagaan kii daba markii uu furana weli lama gaarin wa ciddatu lfurqati ciddadii kala taguna min haadaa ninkan labaadna inqadad ay go-do intaa markay soo marta broseska iyo tallaabooyinkaas baa isu banaanaan kartaan kow ciddadaani waa inay dhammaato oo haween ciddo ku jiraaye qur-aankaa mamnuucay in guur lagala hadlo laa junaaxa calaykum fii maa caradtum bihi min khibati الnisaa'i aw aknantum fii anfusikum calima allaahu anakum satadkuruunahu walaakin laa satadkuruunahunna walaakin laa tuwaaciduuhunna sira ilaa an taquuluu qowla macruufa walaa taczimuu cuqdata الnikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah cuqdatu nikaaxi inaad isguursataan oo isnikaaxsataan arrintaa ha ku tallaabsanina oo ha go-aansanina ilaa ajashii ciddadu waktigeedii ay gaarto taa hora halkaasuu daliilku tilmaamay wanakaxad siwaahu nin kale ay guursatana qur-aankaa sheegay fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah ilaa nimaan isaga ahayn ay guursato guurkani waa guurkii sharciga ahaa ee raqbadii iyo rabitaanka ahaa guurkii maxlalka ahaa ma aha halkaa marka la marayo buu nabigu calay salaam muxuu xaaraantinimeeyey waxa maxlalka la yidhaahdo ama awrka iyo orgiga lasoo qoorsadayna sharcigu yaqaano oo wuxuu yidhi lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahu lacnad ilaahay ha ku dhacdo oo ilaahay naxariista ha ka fogeeyo kan waxbuu xalaalayn laleeyahay ee islaanta la seexanaya iyo kan daba taagan ee loo xalaalaynayaba labadaba lacnad ilaahay ha ku dhacdo ilaahay naxariistaa ka fogeeyu yiri de labadaa haddii naxariista lagaga fogeeyey muxaalnimada ay ku ordayaan see kaga fakanayaa kii markhaati uga noqday iyo kii isu soo qalqaaliyee dilaalka ka ahaa iyo xiriiriyaha iyo wadaadka ogay isugu meeriyey intaba malcuunin dheh caqdigaana ma asaxayo sharcigu waxuu xaaraantinimeeyey xiyal rukas uma noqdaan walidaalika madhabka shaaficiyadu masaa'ilka ay sidaa aadka ugu sibqadeen fuqahadeennu masalatulmaxlal baa ka mida oo daahirka naska sariixa ay ka tageen ninka maxlalka samaynaya buu nabigu mar kale tilmaamay xadiid si la weydiiyey buu wuxuu yidhi daalika taysu lmustacaar orgiga lasoo qoorsaday ee adhiga noo xilliga barwaaqadaa lagu jiraaye riyaha noo ribin la yiri buu la mid yahay buu yidhi ninkan meesha la keensaday innagana de waan naqaanaayo waryaa loo duceeyaayo ninkii hebel ahaa way ka dhammaatee yaa u soo cusboonaysiiya reerkiiyo qaraabadu waa laysugu qaraabakiilaa kaasa shaqoosada lau naxariistee wuxuu dhihi jiray mid baa wuxuu yidhi intuu banaanka u istaagay markuu waxoogay shanqarkii maqlay jiri meel dhaxaa la marayaa bada aqal soomaali maa albaab wax celiye leh buu dalaq inta soo yidhi oo garbaha ninkii qabtay wuxuu yidhi way hayga biyo bixi ila ninka banaanku u taagnaaye ninkana taysulmustacaaru sow maaha guurka sidaa ah waa xaaraan mana asaxo nin kasta oo qayb ka noqdana malcuun calaa lisaani muxamadin weeye sala allahu alayh alih wasalam saas darteed waa nakaxad siwaahu waa nikaax rabitaana iyo doonitaankeeda oo guur reer looga jeeda wey guurkan maxlalka ah ee la dhoobdhoobo ee la xogay shaaha lagu kala qaato ama laysugu qaraabakiila ma aha uma yadkulu bihaa ninkiina waa inuu reeraysto kale hadduusan waxbaba meesha ku haynin waxbaba hadduusan meesha ku haynin isagana meesha xuguma yaallo waxaana uu daliila xadiidka caaishae bukhaari wariyey gabadhii nin rifaacat alquradii la yidhaahdo baa gabarh saxaabiyada qabi jiray saddexdii baa ka dhammaatay nin cabdiraxmaan ibni zabiir la yidhahdoo saxaabada ay guubsatay ninkii nin wax meesha ku haya ma ahayn nabigay u timiday u soo dacwootay oo abubakar iyo cumarna la fadhiyaan waxay rasuulka ilaahayow rifaacat alquradii baa i furay fabatta alaaqii dalqadahaygii saddexdiiba waa dhameeyey watasawajtu bacdahu cabdaraxmaan ibni zabiir baan guursaday fawallaahi maa macahu ilaa milu hudbati thawbi waxa uu meesha ku hayaay marada darafteeda kama adkay tiri jiray ciise meesha waxbaba kuma hayo waxba qaban karo markaasuu cumar baa canaantay dad waxay ku hadasha nabiga agtiisa cumar nabiga ka celiyay sal allahu alah wasalam wuxuu yihi aturiidiina an tarjici ilaa rifaaca rifaacat alquradii inaad ku noqotaad rabtaa soo maaha laa kuma noqon kartid xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa uu xogay asagana uu ku dhadhansado adiguna aada dhadhansato suuragal maaha laguma ogola bimacnaa inaad isreeraysataanoo wixii dhadhan uu lahaa aada isgaartaan lama ogolanayo xataa taduuqii cusaylatahu malab yar baa lagu magacaabay oo ladadii jimaaca iyo dadka wixii dhex mari jireen dhex maraan lama ogola halkaas uma yadkulu bihaa waa ka garatay wa bacda wadci taaninka labaad tagmadiisii kadibna faaraqat ninkii ay faaruqdoy kala tagaan oo ninkii oo qaba ninkii kale ma ka dul guursan karaa maya waa inay dee ninkii kala tagaan fii xayaatin aw bimowtin ninka hadduu geeriyoodo waa furqiya kala tag hadduu furana waa kala tag haddii qaadiya ka fasaqoo darar dartii looga fasaqana aduu furqo xarigoodii jarta waa inay timaadaa iyadoo ciddo ku jirta ma la guursan karaa maya horeynu usoo marnay wa ciddatu lfurqatina oo min haadaa ninka labaadaana inqadad ay dhammaato markaa kadib haddaad isguursanaysaan waxba dhibaato ma laha wax dhibaato ah ma laha xataa tankixa zawjan gayrah fain طallaqahaa zawjkii labaad hadduu furo falaa junaaxa calayhima an yataraajaca dhib ma laha inay isa soo ceshadaan ay isku soo noqdaan guurkaa cusub markay isguursadaan marka waa reer cusub oo meher leh oo saddex dalqadoodoo cusuba ilaa aakhirihi walaysa lishhaadu biha yuctabaru nasa calayhi اlumu wاlmukhtasaru wafi lqadiimi laa rujuuca ila bishaahidayni qaalahu fi limla walaysa ma ahaanin alishhaadu markhaati gelinta bihaa soo ceshigii iyo rajcadii markhaati in loo yeelo yuctabaru ee yushtarau mid intaa yar baan adkaysan wey ilaha qabriga nagu mudoobeeyo walaysa ma ahaanin alishhaadu markhaati gelintu bihaa rajcada markhaati loo yeelo yuctabaru mid la shardinayo oo la waajibinaya maaha nasa calayhi imaamuna alimaamu shaafici waa caddeeyey alummu waa caddeeyey ay fi lummi kitaabkan alum la yihahda imaamu shaafici buu imaamu shaafici ku sheegay iyo wlmukhtasar mukhtasarkiisii lilmuzani uu lahaana waa ku caddeeyey imaamu shaafici laba qowl buu leeyahay qadiim hal qowl buu leeyahay oo waa shardi markhaatigu marka gabadha la soo ceshanayaa jadiidkana laba qowl buu leeyahayoo waa shardi iyo shardi ma aha qowlkii shardi ma ahahaa buu soo hormariyey qowlkan shardi ma aha maxaa loo deliishaday waxay dhaheen qowluhu tacaala wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna ku xaq badan har markhaati geliyaan laguma darin nabigu markuu ibnu cumar ku lahaa murhu falyuraajichaana markhaatina ha u yeela ma dhihin qowlka labaadi wuxuu leeyahay wa fi lqadiimi qowlkii hore ciraaq markuu joogay imaamu shaafici laa rujuuca ku noqosho lama ogoloo ma ansaxdo ilaa bishaahidayni laba markhaatin u yeela maahane waan soo ceshaday waxba kama jiraan been wey qaalahu wa qaalahu waana yihi mar kale fi limlaa'i kitaabka alimlaa la yidhaahdo oo min aakhiri kutubi shaaficiyana waa ku yidhi oo isagana jadiidkii ka mida halkaa wuxuu ku tilmaamay imaamu shaafici jadiidkiisii fii misra wuu joogay fii awaakhirihi wakhtiyadii ugu dambeysay buu wuxuu ku noqday qowlkiisii qadiimka ahayo waa shardi labada shaahid buu yidhi saa darteed wuu wado wuxuu ku yidhi wahwa qowlkaa shardiga ah ee wujuubkaa inay markhaati yahay kamaa qaala arabiicu sida rabiicuu yihi aakhiru qowleyhi labadii qowle imaamu shaafici kii damba weeye waatarjiixu in la raajaxo fiihi qowlkaa damba la radaxaana ajdaru haboon waa isagaa ka daliil xoog badan rabiicani waa rabiic aljiizi rabiic ibni sulaymaan aljiizi oo talaamid imaam shaaficiga imaam shaafici laba tilmiido rabiic rabiic aljiizi iyo rabiic ibn nin la yihaahdo laba rabiic weeye ربيع بن سليمان الجيزي ربيع المرادي كم وربيع الجيزي وي هو كتاب الإملائي متأخرة ولدية محا رجحي كو إلهي بوحجري في قوم كتابه, كتابه العزيز فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم لما مرخاتي أو يالا أمر كان ظاهر كأصلك وجوب فإذا كو لما وحاسوا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أبو داود بن ماجه يا غيرك يا وليين حديثك وحا الله كان نن ما أكفري وأدنا سوء عشري مركو فري مرخاتي ملهين مركو سوء عشري مرخاتي ملهين مركاسو وحيري طلقتها لغير سنة وارتجعتها لغير سنة waxaad furtay sunnadii waad khilaaftay markaad furaysay markaad soo ceshanaysana sunnadii waad khilaaftay ashid calaa talaaqiha wa calaa rajcatiha walaa tacud markaad furaysana markhaati u yaal markaad soo ceshanaysa markhaati u yaal salkanaad samaysana mar dambe oqda ha ku laabanin waa sunnada nabigu ku tilmaamay ninka la yidhaha cimran bn xuseen radi allahu canhu wa ardaahu waxaa kaloo yidhahdeen qiyaaskuna saasuu keenayaa haddiiba ibtidaau nikaax markii la guursanayey la shartiyey markhaatigii marka la soo celinayana waa munaasab iyadana in la shartiyo markhaatigii calaa kulli xaal qowlkaa jadiidka ah ee qadiimkana ah baa wahuwa aakhiru qowlayhi kamaa qaala rabiicu ljiizi sida uu yidhi watarjiixu fiihi isaga in la rajaxaana ajdaru haboono xoog badan وهو إشاك يا مرخاتي قلت على القولين اللبضة قولبا مستحب صنوي يغيران وحكولي اللبضة قول ولو قول هو صنة يوا واجب كي صنة قبل صنة واجري كان واجبك قبل على قوله هذه قول كاسي مرجوح لغو حق بدن يهي النقضة وحودر بمسوى دادي صنة نمضة qadarka sunanimada ah waa mutafaq calayhi labada qowlba ee ma ka xoog badan taho ma waajibbaa mise ma aha waye waxa maxalu khilaafka ah waclimi zawjata haweentana ogeysii fahway cilaamkaasi nadbun sunno weeye haddaad soo ceshato gabadhii u sheeg ilaan haween la furay oo furitaan isu diyaarisay oo ciddad gashay barnaamijkeedii iyo fikirkeedii iyo xiriiradeedii bay sii samaysanaysaa inaad soo ceshata una aamusta lama ma ficna waayo waxaa weeye qofkii xuquuqdeediina ma dalban karto waad soo ceshatay xuquuq bay leedahay mana oga laba inay berri iska guursataa laga yaabaa iyadoon ogeyn wixii ka yimaada qarinteeda dembi aan adaa iska leh intaasi baaburajca weye baabul ilaahi nin haweentiisii ka dhaartayoo inuusan tafteeda rogaynin ama agteeda maraynin wuu ku dhaartay sib uu xanaaqay ninkii waa yar xanaaqay waa yaraha kurulaaday wuxuu ku dhaartay haweentan agteeda inuusan maraynin ma aha shardi gurigeedu ka tago laakiin inuu u dhowaanaynin buu ku dhaartay dhaartaasi asal ahaan ma wanaagsana waayo wax xanaaq keenay reer kala burburin karta wey laakiin maadaama xanaaqa labadii islaysayba saddex maalmood la siiyey inay saddex maamood kadib isa salaamaan la faray salaamtana kala qaadaan qoladanna waxaa la siiyey afar bilood baa la siinayaa afar bilood ka badan ninkii looma ogola xalifu inuu dhaarto allah yataa inuusan u tegaynin fi lcumri inta uu nool yahay zawjatahu xaaskiisa aw zaa'idan ama muddo ka badan can ashurin can ashurin bilo arbacatin afar ah baa ilaa la yidhaahdaa iluhu waxaa weeye inuu ku dhaarto weligiiba inuusan ag maraynin ama muddo afar bilood ka badan inuusan agteeda maraynin uu ku dhaarto haddaba hadduu ku dhaarto maxaa lagu samayn yuntadaru wayumhalu waa la sugayaa fain madad hadday tagta afartii bilood lahaa ay falahaa waxay leedahay aطalaabu inay dalbato bilwadci gogol ay ka dalbato fii qubulin una manaa gogol xiriir iyo galbo tii dabiiciga ahayd ee dariiqeeda caadi ahayd inay ka dalbatay xaqu leedahay hadday iska daysana iyada xaqu leh wa takfiirun kafaara gudashaa wajaba waajiba aw bialaaqihaa furitaankeeda labadaa khiyaar baa u furan fain abaahumaa labadaba hadduu diido allaqa waxaa furaya man xakamaa ciddii qaadin ahayd baa farda dalqatin hal dalqada kaga furaya halka dhowr mas'aluu sheegayo afar bilood hadday dhammaato ninkii maxkamad baa la keeni waxaa laleeyahay hadday iyadu dalbato laba mid soo gal reerka dib ugu noqoo xaqeedii gogosha gabadhasi oynan ah kafaarana iska bixi oynan ahayn warqadeedii halkaa dhig qofkan adiga kuuma xayirna xoola meel kuugu xiranna ma aha waa qof xuquuq leh intaaba haddii lagu siiyey ka badan laguma ogola muddada afarta bilooda qur-aankaa sheegayo qaala tacaala liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin ragga haweenkooda ka dhaartay waxay xaqu leeyihiin afar bilood in la sugo fain faau fa ina allaha gaafuurun raxiim hadday ka soo noqdaan ilaahay baa dhaafaya wain cazamu alaaqa hadday go-aansadaan inay furaanna dee halkaasay ku dhammaatay marka afartaa bilood iyo dalab inuu ka daba imanayo ama soo noqo ama gabadha fura daahirka qur-aankaa sheegay maadaama uu dhaartay wixii uu ka dhaartayna uu samaynayana kafaara gud weeyey dhaartaadii baad jebinaysaae axkaamtii kafaarada walaa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum fii suurat lmaa-ida baa laga doonayaa qofkii inuu sameeyo fain abaahumaa labadaba hadduu diido mana furayo mana ku noqonayo uu yidhaahdo allaqa waxaa furaya man xakama ninkii qaadiga ahaa man qofkii xakama xukumee qaadiga ahaa farda dalqatin hal dalqaduu kaga furayaa masalada waxaa loo daliishaday afar sanadkiisa ay tasriixiyeen oo imaamu daara qutni fii sunanihi ku wariyey xaafid ibni xajarna fii fatxi ilbaari waa saxiixu lisnaadi u leeyahay abuu saalix ninka la yidhaahdaa wuxuu leeyahay sa'altu inay cashara saxaabiyan labiyo toban saxaabada aan weydiiyey nin dhaartay haweentiisii ka dhaartay waxay dhahaan buu ihi waxba laguma lahaa ilaa ay afar bilood dhammaato haddii uu soo noqdona wanaag hadduu soo noqon waayana wuu furayaa hadduu furi waayana qaadigaa ka furaya dalqadaa haddaba qaadigu kaga furay ma dalqa rajciyaa oo ninkii ha laga fure uu soo ceshan karo mise ma aha calaa qowleyni almadhabu dalqada waa dalqa rajciya ah wuuna soo ceshan karaa waayo isagu markiiba hadduu furi lahaa sowma soo ceshan kareen a haddii laga furayna wuu soo ceshan karaa su-aal baa iman marka oo ninkii haddii gabadha looga furay gabadha looga furay dulqaado waad soo ceshan kartaana la yidhaahdo soo dhibkii halkii kasii socon maayo nacam ha uu kasii socon laakiin xal bay fuqahaada shaaficiyadu qabaan masaladaas saa kagamayna tegin waxay yidhaahdeen hadduu rajactu yidhaahdo muddaa loo qaban haddana muddadii markay dhammaataan maxkamadda la keeni waxaa laleeyahay ama fur ama reerka ku noqo haddii uu diido mid labaad baa lagaga furi aduu rajactu ha yidhaahdo waa loo yeeri muddaa loo qaban haddana tii saddexaad marka laga furay xagee ku noqonba waktiguun baa dheeraane oo maxaad waktigu u dheeraynaysaa ninkan madax adayga saa samaynaya waxay leeyihin reerka dhisnaanshihiisuna waa arrin muhiimoo seeta dheerayntaas in waxuuna ku xallismaan baa laga yaabaa khilaafaadka qaybo badan oo kamidana waktigii ayaamta iska socotaay qayb bay xalka ka noqotaa wax waxaa laga yaabaa haddaadan xal ka gaari karin laakiin dhowr bilood markuu jiitaba xal yeeshaa jira waktigu qayb buu xalka ka noqdaa waa la soo cajisaa waa la soo daalaa qofku waxaa weeye karkii haye wuu yar ciil baxaas u hadlaya u digdiyo dableeyahay marka dambena duruuftii baa isbedesha waxyaaba culaysyo kalaa yimaada waktigu waxbuu ka xaliyaa mashaakilka iyo khilaafaadka saas darteed waxaa la yidhahdaa khilaafka haddaad xogay dad aad carcaru qaba aad aragto labaa lagu sameeyaa waktigana waa loo dheereeyaa qaraamaadna waa la geliyaa iyagaa marka dambe qoorta si fiican u dhiiban haddaadan maxkamad awood lahayn labada qofna ay fagfagtoodii iyo madax adaygoodu bato odayaashii soomaalida qaar baa saa yeeli jiray waxaa laleeyahay labadiina miyaa markii la yar kari waayo gartiinna abweyn baan u fadhiisanaynaa odayaal shan lix tobanaa la keeni way fadhiisanayaan usbuuc way socon waxaa qasaba oo curfi ah maalinkan gurigiisaay joogayaan fadhinayaan xaajad inay gebagabeeyaan kuma rabaan subixii baa la fadhiisan meeshaa laga qureecan waxaa laga yaabaa hilib iyo xeluubkaada xoga qalo cabaar baa labadii sheeko kalaa la ysaga dhexwadan duurkii baa laga qadayn waa la yska qayluushan casarkii baa haddana la fadhiisan casariyad iyo shaahi baa laga rabaa haddana caawaa la fadhiisan waxoogay baa la habeenkii balkaa dhacay waa iska mugdi baa laleeyahay cashada iyo khiyaarta isagaa laga rabaa subaxa kale ka kale gurigiisaa loo markii la casheeya loo galban isagaa gobashii laga rabaa qoreacdii iyo qadadii cashadiina waa laga rabaa mid walba afar shan jeer markay soo farto ee kharash ku dhammaado hadda faatixaan ku mar hadii laa ataa u qaado marka hogay qaaraamana waa la geliyaan haddadan awood kala lahayn waktigana waa loo yarjiidaa markuu iska daba noqdo oo iska daba wareego oo iska daba wareego oo iska daba wareego oo intaasoo kharasha ku dhalato xal buu geliyo markaas marka waktigan dheer waxbuu ka hadliyaan marka odayaasha waxaa arki jira iyagoo yidhaahda markuu ninkar laga rabay uu hadli uu hadli uu hadli uu hadli sheekadii ra'yigiisa inuu soo gunaanada markii la rabay buu dib uga boodi wuxuu leeyay roon roonay ku dambayn nin iga roon xaajada baa iga dambayn kii kalaa halkii ka soo bilaabi ila waa xaajada loogu talagelin maya dhammaan ilaa labadii qof ay saaxiga keenaan marka taas ogaada khilaafaadka markay carcarta leeyihiin aada la isuguma dhabarjebiyo markaaba inaad xalliso dhib kale inuu dhacan baa la yar kala xeriyaa waxoogay dadku ha yar tuntaan oo ha yar buunduftaan oo ha yar cartaan taataan rabnaa bay yidhahdeen saa darteed ha soo yardig iyo damleeyo aakhirka inay iska xalisantaa laga yaaba soomayda arag reer qoysoo intii la isugu tegay labadii dhinacba la xallin waayey oo faraha lagala baxay budda markay isjijideen iska heshiiye keligod soomay arag oo labadii ninee la kala qaban waayey ee markii la isaga istaagay markii dambe nin mid walba y walaa kala qabtay baa yeeli oroo maqleen meelo maqashay wirisay marka taasoo kale way badan tahay ogaada taasay milicsanayaan maxalushaahidka waxaa weeye fuqahadeenu taasay milicsanayaan fain abaahumaa hadduu diido wey talaqa man xakama farda talqatin buu furaya baabu dihaari tanna waa nooc kaleo iyadoo muxaramaadka kamid bal kabaa'irta kamida wey baabu dihaar hooyaday oo kalaad iga tahay hooyaday dhabarkeedaaad iga tahay hooyaday beerkeeda iyo caloosheeda iyo laabteedaaad iga tahay waxaasoo kaleeta in la yidhaahdo waa xaaraam jaahiliyadii iyo sadrulislaamka qaybtii hore alaaqan kaana alaaqan furitaan buu ahaa weliba furitaan wuxuu ahaa ninkana ay abadan ka xaaraamtinimowdo nin kalena aan guursan karin saa darteed ninkuu naagtu aada ugu xaraaqo oo uu doonaya aakhariya adduuniya mustaqbalba inuu seejiyo uu dihaari jiray carabta anta calaya ka dahri ummi cid guursanna ma laha isagana reeru ma aha laa mucallaqa walaa muawaja laa muallaqa walaa musawaja fatadaruuha kalmucallaqati bay ahayd iyadoo sadrulislaamkiina alaaq bay ahayd qofkii yidhaahda calanta calaya ka dahri ummiina xaraam bay ka noqon jirtay ilaa madiine la yimid oy qisadii khawla binti taclaba iyo aws ibni saamit ay dhacday waa qaraabay ahaayeen yaryaraan bay isku guursadeen markay waayeeleen buu maalin xanaaqay oo yidhi anta calaya ka dahri ummi hooyadii dhabarkeedoo kalaad iga tahay waa uyi hooyo nabiga u timid markaasuu wuxuu yidhi maa araa ilaa anaki xarumti calayhi inaad ka xaaraan noqotay waxay tii rasuulka ilah ninkaan oo yar buu guursaday calooshaydii oo dhan baan u baneeyey intaasoo caruuraan u dhalay haddana waanu isku waayeelay ma jirto nayhi nabigu waxay tihi caruur baa meeshay joogto haddaan isaga ku wareejiyana way dayacmayaan hadduu anigii iga tagana way gaajoonayaan wuxuu yidhi nabigu xal kuuma hayo haddaba ilaahay baanuu ergoonayaabay tihi way iska tagtay qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allahi suuraddaasaa kusoo degtay oo markay caaisha leedahay ilahi subxaana watacaala wax halba waa maqlaa anigoo qoorka kula jiray hadalkeeda qaar baa iga gadmanayay bay tiri oona si fiican u maqlayni ilaahayna min fawqi sabci samaawaat buu ka maqlay caaisho ma dhihin ugu hadda meelood buu joogaa ila halkan agteeda luuquu ku jiray bayna dhiheen waxay tihi min fawqi sabci samaawaat buu ka maqlay waadamuun bay waxaan wasaniyadan ilaahay meel walba ha joogadan wasaniyada awaadan bay bilaabatay marka wuxuu yihi mualifku qowlu mukalafin qof mukalafa haddii uu yidhaahdo oo baaliq oo caaqil ah dabcan mukhtaarna ah oo khiyaarkiia walow min dimniyin qof dimni gaal muslimiinta ku hoos nool oo muslimiinta hooskooda harsada heshiis iyo nabadna kula degan haba noqdee licirsihi haweentii uu qabay hadduu ku yidhaahda anta alay adigu ka dahri ummii sida dhabarka hooyadii baad iga tahay aw naxwu ama wax lamida kaasaa dihaar la yidhaahdaa ana addihaaru huwa qowlu mukalafin licirsihi anti ka dahri ummii aw naxwu uu ku yidhahda wey aw naxwu waxaa looga jeedaa xubin xubnaha hooyada ka mid ah ama hooyada meehe haweenka maxaarimtaada ah sida gabadhaada habaryarta eedada walaasha ayayda haweenka maxaarimta kaa ah xubin jirkooda ka mida oo aragtidiisa iyo fiirintiisu xaaraam kaa tahay oo calooshii iyo dhabarki iyo wixii lamid ahaa amaba min baabi takriim aan loo dhihin sida lugihii iyo gacmihiiy wixii lamida baa dihaar la yidhaahdaa maxaa laga cararayaa haddii ereyga xubinkani xubin haweentii kamida maxramkaabuu yahay laakiin ixtimaalka ay dhici karto min baabi ixtiraam iyo taqdiir loo yihaahdo kara'si waalcayn qofku qofku waaduu ixtiraamaya anta calaa rasii buu yidhaahdaa madaxaan ku saaraya anta alaa ayn calaa cayni ama cala alcayni waras macnaa waan aqbalay waan waan ogolaaday wey manaa madaxaan ku saaraya anta cala arasi haddaba haddaad tidhaahdo anta alaya kara anta karasi ummi waxaa dhici karta inaynan dihaar iyo carab ahayne aadu leedahay ixtiraamka iyo qadarintaydu sidii madaxii hooyaday aanu ixtiraamayaan ku ixtiraamayaan laakiin dhabarka hooyada iyo dabada hooyaday haddaad tidhaahdo waxaas wax loo baahan yahay maaha baabulixtiraam ma aha saa darteed saata waxaanu leenahay xubin kasta oo maxaarimta haweenkaa oo xaaskaaga aada ku shabahdo oo xubin ixtiraam iyo qadarin iyo qiimayn tilmaamaya aan ahayn loo yihaahdo baabudiyaar ku asaxaa kaasuu ow naxwo uga jeedaa lugaha ka soo bilow ilaa garbaha soo gaarsiin intan madaxa ay ka reebeen madaxaygi iyo kaa waa kinaaya ee sariixu dihaar maaha haddii aad tiraahdo dihaarkii uga jeedana dihaar buu noqon haddii kalena dihaar noqon maayo waayo wuxuu u ixtimaalaa dihaarkii la iska taxriiminayey iyo ixtiraamkii iyo qadarintii buu ixtimaalaa wixii laba ixtimaalay ku suuragal tahayna waa kinaayo miye u baahan baynu soo marnay fain yakun hadduu yahay ninkii laba mid buu noqonayaa marka ereygaa markuu yidhaahdo hooyadii oo kale ad iga tahay ama dhabarka hooyadii baad iga tahay yidhaahdo laba mid weeye inuu dalqad ka dabageeyo waana ku fura yidhaahdo fain yakun hadduu yahay laa yacqubu midaan ka dabageyn oon ka daba tuurin alaaqahaa furitaankeeda facaaidun nin reerkay ku noqdayoo dib dhaqan u rabo waya dheh dihaarna waa sameeyey dibna waxbuu jalleecayaayo hadday kaa dhab tahay oy sida hooyadaa dhabarkeeda oo kale xaaraan kaaga tahay waad furan tahay maa dalqadda horay u bixis haddiise aad dalqadii bixin weyday waanuu yar xanaaqsanahaye reerkii weli rajaan ka qabaa dibna waa u daymoonayaayo waan jalleecayaa wey waxoogay rajaa kaa haysa rabitaan baa jira mar hadday sidaas tahay facaa'idun nin ka noqday weeye dihaarku wuxuu keenayey inuu meeshii lagu kala yaaco ood iska xaaraantinimayso waad furi weydey waad ka noqotay warkii hore maadan dhammaystirin erayga horta hooyaday oo kale ad iga tahay waa been hooyada oo kaleeta ma aha waana dembi weyn ilaahay baan wuxuu subxaana watacaala maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa ii waladnahum hooyadood ma aha hooyadu waa tii dhashay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran hadal sharcigu diiday iyo been abuuran iyo been weyn bay samaynayaan walidaalika dihaarku min alkabaa'iri dunuubta weyn baa lagu daray halkaagee haddiise aad tiraahdo waladiina yudaahiruuna aladiina yudaahiruuna min nisa waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu waxay yidhaahdeen ka noqonayay haddaba dihaarka kafaaradiisu labay ku waajibtaa siiqatu dihaar inaad ku dhawaaqdo iyo walcawdu inaad ka noqoto labadaasay hadday israacaan kafaara waajibta hadduu alaaq raaciyo kafaara ma leh cawdadii noqoshadii maxay tahay sare culimmada isku qabteen weeye laakiin asaxu lqowleyni inuu dib dhaqan iyo reer u rabo wey eraygii inuu ku celceliyana ma aha dalaaqa marka hadduu raacin waayo dib ka raaciyana cawd ma aha inuu ninkii reerkii dhaqan dib u rabo reerkii inuu haystana doonayo siiqadiina ku dhawaaqay labadaasoo iskaashaday baa kafaaro waajibiya kafaarada waajibtay yejtanibu wayejtanibu wuxuu ka dheeraan alwaa tagmadii iyo galmadii kal xaaladii sidai haween caado qabtu uga fogaan xataa kafara ilaa uu ku kafaara ku kafaara guto bilcidqi addoon la xoreeyo oo yawi uu niyoonayo alfarda waajib inuu isaga gudayo addoonka xoreerintiisa camaa daahara wixii uu dihaaray kafaaradiisii waajibkahayd inuu isaga bixinayo inuu addoonka xoreynaya niyoonayaa addoonkaas raqabatan buu xoraynayaa qoor mu'minatan billaahi jal isalaahiga weyn rumaysay saliimatan kana badbaaday camaa yaduru wixii dhibaya bilcamali waalkasbi weeye inay shaqaysato mid laxaadkeedii qabta oo xamaaran karta oo marka la xoreeyo intay xamaarata nafteeda culayskeeda xambaari karta wey mid curyaanihiyo mid aan iskuba fillayniyo mid aan waxba lagu falaynin inaad tiraahdo walaa tayamamu lkhabiisa minu tunfiquuna lama ogola waayo kaa curyaanka maxaa la diidan yahay waa lagu ciqaabayaa hadalkaa tiri baa ciqaab laguu saaray ciqaabtaa waxaa munaasib u ah waxaad jeceshahoo ku anfacaya inaad xorayso lagaa qaado haddiiba aada ciqaab lagu ciqaabayey ciqaabtiina ha uu fududayn lagaaga dhigo ma habboona oo see la igaga dhigay mid sidiisaba curyaan ahaa oo culays iyo kharash kugu hayey haddaad isku dhaafisaba haddaad isaga isku dhaafiso mid wada lagu ciqaabay kawdhe mise waa lagu fududeeyey ha fududayn weye meeshii lagu cuquubada sharcigu ugu talagalay ha uu fududayn inaad ka dhigta lama ogolo cuquubadu maqsadkeedii iyo raayadeedii waa inay xaqiijisaa say ku xaqiijisan saliimatan ka badbaaday amaa yaduru wixii dhibaya bilcamali inuu shaqaysan kara wax u diidaya oo ama cudura ama curyaannimo waa inuu ka badbaaday marka mid laxaadkeedii qabta oo kuu xoogaysay oo xamaal ku ahayd baa rabaa inaad u xoraysa ilahay dartii addoon ilaa aad xoraysana islaanta ma agmari karti in lam yajid wain lam yajid hadduunan helin yasuumu wuxuu soomayaa shahrayni laba bilood calaa tataabucin oo israacraaca laba bilood oo xeed ah kontan iyo sideed kuu noqotayaa kontan iyo sagaal beri kuu noqotayaa lixdanku kuu dhamaystirantayaaba laba bilood oo xiriir ah baad soomi ilaa licudurin cudurdaar oo xasala dhashay maahane cudurdaar ha dhacay oo awoodaada ka baxsan maahane waxaa ka mid a ka junuunin waa waashay iqmaayin waa miyir meelay aw maradin wuu xanuunsaday aw ciidin baa soo gashay ow ikraah baa ku yimid shuruuxda qaarkood baa halkan markay marayaan wahmi baa ka dhacay ninkii dihaarka sameeyey baa kafaaro gudanaya waxay yidhahdeen cadaabtii ilaa licudurin xasala bay waxaydin wa nifaasin ku dareen nin muxayd iyo nifaas ku dhaca cadaabta ninkaa laga hadlayay waa wahmi shuruuxda qaarkood ka dhacay wey markuu halkaa kuu tirinaya cadaabta waxaydin wa nifaasin labada ramliyeenka ah ee isdhalaye ashamsu washihaab waa ka mida dadka wahmigaa waxaa ka mida ninkii ifaadatu saada iskale baa ka mida rag badanoo shuraaxa mas'alada acdaartii baa la yar tagtaye cudurdaarka maanta nin in laga hadlayo ma aha ragga xayd uku dhaca ma ureystaan ma dhalaan soomaalida waxay rag ka dhaliya ma waxaan qabsanin ma laha caado ku dhacdana ku dar caado ku dhacdo kadar ku dar laakiin ragga caado kuma dhacdo laakiin weli nin tamaniyey ma aragteen idinku inay caado ku dhacdo wax ragoo tamaniyey ma aragteen mid baa dhowr jeer salaada subax loo kiciyey haweenkii caadada qabeen uma kacayaan allah yaa badaa nin caado ku dhacdo hibilka ayaa badanaa bu oo xurra salaada salaada inuu ka seexdu rabaa wax kale maaha salaada inuu ka seexdo sabitaankii uu rabayba wuxuu ka dhigay ilaahu caayadeed ku dhacdau tamaniyey marka waxyaabaha qaarkood waa iska cajiib wey marka waxaadu waa nifaasin acdaaru nisaa'i weeye acdaaru rijaal baa meeshan madkhal kuma laha laakiin ciid baa ka soo gashay labadii bilood dhexdooda maalinkii ciiddaa ma soomi karto ayaamu tashriiqna nimaan meesha joogin xaj ku soomaynin looma ogola waad iska cuni tataabucaagina waxba yeeli mayso xanuun aad la soomi weyday baa ku qabsaday muddadaa daruurada ah waad afuri tataabuciina halkii baad ka sii wadan iyo wixii lamida sababtoo haddii lixdan maalmood yaa kuu damaanad qaaday inaadan xanuunsanaynin haddaad tan hadda kala goysood kow ka soo bilowdo lixdanka kale inaadan xanuunsanayni yaa damaanad qaadaya oo ha dhici kara awooddaada ka badan haddii laakiin adigu aada jebiso bilaa cudur baad jebisay intii hore sunno allaha kaaga dhigo lixdankii haddaad konton iyo sideed adoo maraya jebiso kow baad ka soo bilaabi waayo markii hore adaa galay kabaa kabiira min alkabaa'ir munkaran min alqowli wazuuran adaa galay wixii kaa soo gaara adiga lee waaye kadib wuxuu yihi wacaajizun ninkii soonka ka cajiziye kari waaya sitiina muddan lixdan mud buu mallaka siinayaa sitiina miskiina lixdan miskiin ka fitratin sida zakaatulfitrigaba baa kaasoo xakaa uu soo guuriyey waa iska takmilatulbeyt halkan waxaa aayadda qur-aanka intay sheegteen buu ku akriyey waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu فتxriiru رaqabaةi muؤminaةi min qabli an yatamaasa intaana istaabanin qoor ilaahay rumaysay buu xorayn ذaliكum tuucaduuna bihi wاllahu bima tacmaluuna faman lam yajib ninkaan idhi faصiyaamu شhahrayni mutataabicayni iyadana min qabli an yatamaasa wacaajizu baa soo hartay faman lam yastaطic faطcaamu sitiina miskiina buu sheegay baabka marka baabka dihaarka la yidhaahdo ha la iska ilaaliyo oo ha la iska ogaado kadib wuxuu yihi baabu licaani licaani yaqulu arbacan in ilqaadi amadu idaa zinaa zawjatihi canha ishtahar aw ilxiqa طiflu bihi min azinaa ashhadu biاllaahi lasaadiqun ana bima ramaytuha bihi waana da laysa minii khaamisa an lacana calayhi min khaaliqihi in kadaba يشير إن تحضر لها مخاطبا أو سميت وهي تقول أربعة أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينزري وخوف الحكيم حين ينهيه, حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب حرمة بينهما تعبدت وشطر المهر وأخت حللت وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلده halkan wuxuu ka hadlayaa masale la yidhahda baabu licaan licaanku waa labadii isqabay oo lacanad isku tuuraya ugu dambaystana lacanad ku kala tegaya intay ifka ku nool yihiin hadday iyagu aadamaha ka soo haraanna aan isu banaanaanaynin masalada asalkeedu waa tuhun reerka soo dhex maray oo gogoldhaaf la xidhiira ninkuna uu xaaskiisa ku tuhmay inay gogol dhaaftay sharcigeenu qofku hadduu qof kale gogoldhaaf ku tuhmo intay uurkiisa ku jirto wax cuquubaha looma qabsado laakiin maalinkuu erayga ku hadlo asalku waa markhaati albayinatu aw xaddun fii dahrika weyn waana arrin adagoo sideetan tashaabub baa lagu dhufan oo jeedan markhaatina laga aqbali maayo ilaa tawba daahira oo saadiqa ula yimaado ilaahi subxaana wa tacaala kabaa'irtuu ku daray taasi waa sida guud labada isqabta waxaan ahayn axkaamtana suuratu nuur baa lagaga sheekeeyey waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa afar markhaati hadduu keeni waayo fajliduuhum amaaniina jalda sideetan jeedal ku dhufta walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligiinna ha ka aqbalina markhaati wa ulaa'ika hum alfaasiquun faasiqiin wey ila aladiina tacbu hadduu toobad keena la garay sababtoo haddaad qofkii zina ku aragto asalka qofka muslimkaa assatru wey in la asturo wey man satara musliman satarahu allaahu hadduu qofku waxa uu gelayo uusan xaq aadama ahayn waxyaabahan xuquuqda rabbiga subxaanahu wa tacaala uu yahay oo zina iyo khamri iyo waxyaaba lamida uu ku dhacayo in isagana aada waaniso aadna asturtaa fiican qaadiga hadday soo gaarto siday u fiican tahay inuu u sarbeebo wixii inuu inkira haddaan caddayn iyo markhaati lagu haynin sidaa nabigu u yeelay sala allahu alayh ali wasalam abwaabta zinada markaan gaarnay iyo xuduuddeeda baan masalada intaa ka badan waxaan ka dhihi doonaa labada waxaa adiga kuu fulan marka haddii aadan markhaatiyo wax kugu filanna haynin inaad iskaba aamusto mukiirata bnu shucbaa qolo soo dacweeyeeno saddex markhaati bay heleen mid afraad bay waayeen saddexdii baa amaaniina jelda tan la jeedlay wana madaa arkaynay afartii ma dhamaystiran tahay maya fajliduuhum amaaniina jaldatan iyagaa la jeedlay la garaaci sidii qisadii habeen dhexdaas aan tilmaamaynay laba keliya hadday toosh isugu qabtaanna iyagaa la jeedlay la shaabuug amaaniina jaldatan wey hadduu isagu uusan qiranin hadduu qirto kifaaya aliqraaru sayid adilati wey waxaan inay asturaataan la rabaa laakiin baqiyat lkalaam galaal buu leeyahy midda reerka ninka iyo xaaskiisa waa mushkilad weyn ma aamusi kartid waa gurigaadii waa gobashaadii qofkii nolol baad wadaagtaan ilmaa idinka dhaxeeya xuquuq waa isku leedihiin sida afdalka ah haddaan ilmo meesha aad diidaysa jirin qaar inaad iska furtaa fiican intaa intaasoo lacanada intaas la gashaan isku aakhare seegi lahaydeen fadiixa iyo ceebna ay dhici lahayd inaad iska fasaxdaa roon gaar ahaan waktigan aan joogno meelaha aan qaadi jirin masalatu licaam anuu waa ka kuwa goobjoog waa ka noqday dadna baabulicaam waa ku kala xukumay nairobi gudaheeda magaalada aan joogno gudaheeda xaafadda islii dadaan licaan marinay way jiraan laakiin waxaa ka hadduu ilmo jiro way adag tahay oo waxaa laga yaabaa aad ninkuna ilmaha diidan yahay haweentuna isagaa dhalay ay leedahay masaladaasi way qasbi kartaa licaan marar badan laakiin haddayna masaladu masale ilma ahayn adna aadan saa ku haysan karin inaad iska daysaa roon nabiga nin baa u yimi sal ly slam wuxuu rasuulka ilah xaas baan qabaa aadna waan u jeclahay waana habad laa taruddu yadda laamisin nin gacan u soo taagay jacba ma dhacdo mayadaba ma taqaana buui nabigu wuxuu talliqaa iska fur marka iska sii daab ku dhacdeed markaasuu rasuulka ilaahay waan jeclahayoo waxaan ka baqayaa naftayda inay raacdo on ka hari waayo markaasuu idan istamtic biha iskaga hayso sida iska marka adu marka sidaada haddaadan ka maarmino isaga haysanaysana isaga hayso nooc dayufnimahaba ku jirtay haddii aadan hayin karinna intay fadiixad iyo wax ka weyn noqon lahayd iska fursaasaa fiican maxaa kaloo kuu banaan inaad licaan aada gashaa kuu banaan qisada siday ku timid ay kusoo degtayna masale cilmi ay ka faa'idaystaan culimmadu waxay yidhaahdeen masaa'ilka iftiraadiga ah ee dhici kara mumkin ay tahay inay dhacaan laakiin aan weli dhicin ma la isweydiin karaa haa qisada licaanku qisadayka kusoo degtay nabiguu yimid wuxuu rasuulka ilaahayow zinadii ninka lagu qabanayo markhaati hala keenaa la yidhi ninkii xaaskiisa nin ugu yimaada ka waran ma dili karaa maya hadduu dilana waa lagu dili waa lagu qisaas markaasuu wuxuu yihi oma intuu baxo buu dhihi igu sii dulsug afar markhaati aan kugu doolan buu dhihi markaasuu ilah baa ku dhaartay hadday dhacda taas meeshaan baa meydkiisa laga qaadi maalmo kama soo wareegin islaantiisi buu nin ugu yimid markaasuu wuxuu dhihi jiray su-aashii aan bilaabay waan u malayn in laygu ibtileeyo masalan laygu imtixaano qoorta laygu geliyo qisada way qisadka aayaatulicaan ay ku soo degeen islaantii uur bay yeelatay ilmahana xataa ma dhalin buu yidhi iyadana isagaa dhalay tiri markii dee la dhaartay ee la maray nabigu alay salaam waa ki yidhi bal fiiriyo fa in jaad mid cas oo laga godgodano caata hadday la timaadana ninkii lagu tuhumsanaa wey haddii ay kan kale la timaadana kan wey ninkii lagu tuhumsanaa oo meesha taagan bay dhashay nabigu waa markuu leeya lowlaa maa sabaqa min kitaab illaahi lakaana lii walahaa shaanu xukun ilaahay horag dhaca dadan ahayn maanta aniga iyada waa nala fagaarayn lahaa wixii ka dhaca marka qisadu way dhici kartaa ninkii ninkii dirra xaaskiisii waxbaa ka dhaxeeya hadduu iska aamuso qofay banaan kala mareen ma aha midda kale abiicada qofka hiiradiisu inuu hadlo ismaba xajin karaba ismaba ogaan karaba gooruu hadlayba haddaba markhaatiyana ma heli karo ninkiina mushkiladaasay ku tahay makraj kale iyo meel kaloo laga baxaa loo sameeyey baabullicaan baa loo furay waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billaahi ilaa akhirkeeda wey ninkii haddaba wuu imanayaa markhaati ma haystuu leeyahay waxaa leeya baabulicaan ma geli haa soo diyaargarow jamcan min annaasi baa la keenayaa way fiican tahay wakti adag haddii loo doortana way fiican tahay isagii afar jeer baa la dhaarinayaa wuxuu ilaahay ku dhaarinayaa waxa uu sheegay inay runtii tahay oo ay jirto marka shanaad markuu soo gaaro waxaa sunnaha afka gacanta in laga saaro oo la yidhaha warjoog waa kama dambaystii ay lacnadii ku waajibaysay haddii la keli waayo isku adkaysta wuxuu waa la waanin war ilaahay ka cabsada in axadukumaa kaadibu midkiinu baa been sheegay runbooda sheegaysaan annagusan ma ogin hadduu ninkii ku adkaysto waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato ama korka idin dhihi maayo meelahan oo kale damiirka takalumka laysuma idaafeeyo khatar waaye qur-aankuna saasuu ina barayo waalkhaamisatu ana lacnata allaahi calayhi korkiisa lacnad ilaahay inay ahaato in kaana min alkaadibiin haddii beentii tahay wuxuu ku dhaaran marka dambe dhihi ilaahay lacnad korkiisa inuu yeelo ku dhaaran haddii uu warkiisaa been yahay iyadaa lagu soo jeesan waa la waa waxaa laleehaye afar jeer bay dhaaran inay beentii tahay wuxuu sheegayana uusan waxba ka jirin marka shanaad baa la wacdin ka joog baa la dhihi waa kama dambaystii may waxay dhihi caro ilaahay korkeeda ha ahaato hadduu ninkaa wuxuu sheegaya runtii tahay marka labadoodu abadan way kala xaaraamtinimoobeen furqadoodiina way dhacday weligoodna ifka hadday dadka ka soo haraan labadooda keliya aadamaha isma guursan karaan taasi waa mas'alada koobaad haddii ilmo jiray laba mid weeye ninkan ilmaha inuu diiday wale ilmahanan uma dhalin iyo inuusan diidanayn hadduusan ilmaha diidanayn intaa horaa ku filan ilmahana isaga dhalay ilmaha hoosh ku jira laga hadlay ama banaanka jooga haddii uu ilmaha diidan yahayna dhaarta wuxuu ku dari ilmahana inaanan dhalin oosan aniga ahayn hadduu sidaa ku dhaarto ilmihii aabbaha waa laga jari hooyadii baa loogu abtirin ina zaynabiya xaliimiya faadumo wey aabba maleh ilmahaas arrintaas buu ka hadlay yaquulu zawjkii wuxuu dhihi arbacan afar jeer in ilqaadi haddii qaadigu amara amroo yidhahda dheh bilow yidhaahdo idaa zina haddii ay zin zinaa zawjatii xaaskiisa zinadeedu ishtahara canhaa uu ka caanbaxo qaraa-inna ay ula muuqdaan astaamana waa arkay isagoo ninkii oo guriga ka soo baxayuu arkay iyo isagiiyo iyadii meel cidlaa wada jooguu arkay waxyaabuu dareemay suuqana waxaa taalla labada waa isku irmaan yihiin baa taalla warkaasa aada suuqa u soo galay war suuqa soo galay keliya xan laguma oofiyo laakiin ninkay xantaasi tuhmay ku beertaan dadkana waxaa la yidhi waa xan ku nool xoolahana waa xaab ku nool xaabkay daaqaan dadkuna xabbay daaqaan baa layii marka dhexdhexdii iyo sheekadiibaa xilliga nabig ala slam aan laxad lagu ogin gabar islaam baa xilligii nabiga arrintaan baa laga sheegaa wuxuu yii low kuntu raajimana axadan bigayri bayinatin haddaan qof markhaati la-aan dhagax ku dilayo la rajamtu fulaanata hiblaan dhagax ku dillaha min katrati maa yuqaalu canha waxa suuqa la wadee laga sheegayo farabadnidiisa ee way tumataan laleeyahay marka wax cadna lama hayo warkiina suuqu ku wada jiraa war baa suuqa soo galay astaamo tilmaamayana waa arkay markaasuu licaan geli karaa idaa zinaa zawjatihi haddii xaaskiisu inay zinaysatay ishtahara canhaa ay ka caanqacan noqoto aw ilxiqa iflu ama ilmaa la haleeshiiyey bihi ninkii baa loogu abtirinayaa ilmuhu min azinaa zina ku dhashay ama ku calalgalay marka muxuu oranayaa yaquulu arbacan afar jeer buu oranayaa ashhadu bilaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa la saadiqun ana anigu waa runtay buu yidhi inay runtay tahay waa tii ilaahay qur-aanka yidhiye ilaahay adutu ku yidhi weeye walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati bilahi afar jeer ku dhaarto inahu la min asaadiqiin runtii inay tahay fii maa ramaytuhaa wixii aan ku gamay aan ku tuuray bihi isaga oo min azinaa zinadaan ku sheegay inay runtay tahay buu afar jeer ku dhaaran wa anaa anagu waama daakan aliftu waa ilaaq waa beytka nadmiga dartii waana daa ilmahani laysa mini ani laygama abuurino maanan dhalin khaamisan khaamisan marka shanaadna an lacnan lacnad calayhi korkiisa inay ahaato min khaaliqihi alla ka timid in kadaba hadduu been sheegayo yushiiru wuxuuna tilmaamayaa markuu haweenta ka hadlayo in taxdur hadday timaado lahaa iyada mukhaaiban iyadoo isagoo la hadlaya wuxuu leeyahay naagtan ama haweentan ama qoftan uu leeyahay hadday goobjo toogto aw sumiyad waa la magacaabaya hadday maqan tahay heble hebel buu dhihi hadday maqan tahayna si dadka dhegaysanaya ay u gartaan ciduu ka hadlayo ama tanuu dhihi iyadoo taagan oo gacantu ku fiiqi ama hadday maqan tahay oynan joogin oynan muuqanin oon markaa bidhaanteeda la arkin ilan qaadigu waa samayn karaa qaybtan ragga waa gelin karaa qaybtanna dumar waa gelin karaa dumarkana dumar xaqiijiya ula joogi kara ama labadaba isaga inuu arkayo isna ay arkayaan baa dhici karta laakiin raggani aynan dumarka arag dadkii meesha dhegaysanayey ama waa inay taagantaho gacanta loogu tilmaamo ama aynan hortooda ka muuqanino magaceeda loogu abtiriyo aw sumniyad ama waa la magacaabayaa intaa hadday dhacdo xadiyaday ku soo foorarsanaysaa waalkhaamisata ana alkhaamisatu ana lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin wayadra'u canha alcadaaba iyada ciqaabtii waxaa ka reebaya an tashhada arbaca shahaadaati billaahi iyadana afar inay dhaarato sidoo kale inahu la min alkaadibiin beenaalwy beenlwy kama jir wuuu sheegay waalkhaamisata midda shanaadna ana qabada allaahi calayha ilaahay dusheeda cara alla dusheeda inay ahaato in kaana min asaadiqiin hadday runtii tahay ashhadu billaahi baan ku dhaartay lakidban baan buu ibdacaa sheegtay fii maa ramaa waxa uu igu soo tuure warkaa inay beedigto afar jeer bay ku dhaaran khaamisan marka shanaad waa low cali haddiise la keri waayo bilkadabi carab in saadiqan hadduu rur sheegayo fii maa ramaa wixii uu gamay oo min kadibin beenta ahaa beentii uu sheegay hadday runtii noqoto in caro ilaahay dusheed fuusho dusheeda fuusho bay ku dhaaran ay baryo ilah baryo ishabaal wasuna waxaa wanaagsan biljaamici maski jaamica in la keeno fagaaro lagu kala baxayaba ha noqotee cinda almimbari weliba mimbarka agtiisana la istaajiyo dadku soo wada daawadaan bimajmacin dad isu yimid oo kulanti ah lam yanzur aan ka yarayn can arbacin afar aan ka yarayn wakhawafa alxaakim wuu cabsiinayaa xiina yunhihi markii uu dhammaynayo ninkii ee tashanaad uu soo gaaro alkulla dhammaantood labadaba wuu ugu cabsiinayaa ilaahay buu cabsiinayaa ilaahay buu xasuusinayaa ilaahay ka baqulayse nabigu ala slaam yeelay nabigu wuxuu yidhi ilaahay ka cabsada cadaabka adduunyada ka aakhara ka daran midkiin baa been sheegaya wuu cabsiiye waa la waanin mid waliba tashanaad markuu soo gaaro waxaa la leeyahay ina halmuujiba maca wadci yadin isagoo gacanta laga saarayo min fawqi fiihi afka korkiisa laga saaraya qofkii sidii isagoo laga celinaya waraa ku dhawaaqin baa afka dhab la siinayaa nin hadduu yahay nin baa loo diri dumarkana dumar haddii gacanta afka ka saar la yidhaahdo way fiican tahay marka afkii in la qalto oo ilaahay la xasuusiyo oo warkadaa la yidhaahdo wa bilicaani hadduu isagu licaantamo intafaa canhu waxaa ka haraya oo ka go-aya annasabu aftirkii ilmaha waxadduhu xaddii lagu lahaan lahaa xadulqadafna way ka go-aysa way ka haraysaa laakiin calayhaa dusheeda qad wajaba waajibay ilaa iyaduna licaanka ku jawaabto waxurmatun xaaraan noqosho baynahumaa labadooda udhaxaysana taabadad way abid iyo daa'im noqotay taana masale ijmaac iyo nasawi wa shuطira almahru maharkiina labaa loo qaybinayaa oo furqo caadi ah weeye in kaana qabla dukuuli wey hadday qabla dukuul ahayd meherkeedii nus bay leedahay hadday bacda dukuul ahaydna meherkeedii o dhan way leedahay wa shuطira almahru waa la kala nusaynayaa mowqicii la kala nusayn jiray fi alaaqi marka la joogo wa uktun walaasheedna xullilad waa loo xalaalaynayaa walaasheed waa guursan karaa reerkaasay xidid loo sii noqon baanan garanayninba halkaa la kala gaara laakiin sharcan isu xalaal weeyo tanaa xaaraan muabadaa kaa noqotay walaasheedna kaaga noqon mayso wa an tajmacuu bayna alukhtayni baa la diidaye laakulmisaane tan hadday adka ka baxday tii kala xalaal dheh wa bilicaanihaa markay licaantantu suquuط اxadi xadii ka dhicitaankeedu ahaaday wayadraw canha cadaabadii buu tilmaamayaa an tashhada arbaca shahadaati bilaahi baa ka reebaysa can izinaa zinadii loo xali lahaa oo min rajmi ah in dhagax lagu dilaa aw jaldin ama jeeda lala dhaco miata jaldatin wa taqribu caamin waa haddaan weli la reeraysanin oon reer laysu noqonin ama guurkeedii xalaashaha ayna reer ku noqonin jaldi baa waajibi lahaa hadday horey reer xalaal u soo aragtayna rajmi waa waajibi lahaa maxaa ka ridaya inay licaanka iyadana samayso baa suquuط xadi ka ridaya can izinaa loo xadi lahaa oo min rajmiya aw jaldin ahaa waidraw canha cadaaba ciqaabtii xadda waxaa ka reebaya an tashhada arbaca shahadaati bilahi taal quraanka wey halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdik ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka atuub ilay